guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka alnuur ee magaalada jowhar oo dhismihiisu uu marayo heer gabagaba ah ayaa ka codsaday bulshada soomaaliyeed inay kala qayb qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha masjidka alnuur ee magaalada jowhar xaaji muuse maxamed nuur iyo sheekh axmed carab oo kamid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka alnuur ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey caqabadaha haysta xilligan masjidka sidoo kalena waxay bulshada soomaaliyeed ay ka codsadeen in lagala qayb qaato dhammaystirka masjidka alnuur masjidkaan masjidka carabtaa la dhihi jira asoo iska dhibaataysanoo waxaysano masaajid godgalay ayaa dad oo muxsiniin u tashadeen dadkiina reerkaanuu soo gaaray dadaana wax gashada maa halyanna wax ma gashan beydkan muslimiinta dhammaanteeraa wa gashata caalamka muslimiinta ku nool oo dhan qoftii khayr jecel waxaan ka codsahaynaa beydkan gebagabadiisa waanila shoogi doonaa inay noo soo dhammaystiraan ay khayr gashadaan cidda hore khayr u gashata haddana inay dhammaystirto sidaas ayaan idinka codsahaynaa hadduu ilaah yiraa walaalayaal waxaan meeshaan ku soo sheegaynaa baahida masaajidka ee masjid nuur ee loo qaba baahi yar maahan waa baahi aad u weyn laakiin xagga ilaahay waa ka yar tahay iyo quluubteenna waa ka yar tahay nin alla ninkii u dhaqaaqo muxsin ah iyo muxsinaad waxaan dhahaynaa baahida waxaa ugu soo horreeyo oo masjid nuur masjidka carabta loo yaqaanay kow waa roogii masaajidka oo saddex qaybood ah waa toban iyo laba kun oo dollaar kow waa roogii masaajidka oo saddexda qaybood oo saddexda dabaq labada dabaq oo kore iyo midka hoose la dhigi lahaa oo qiimihiisa uu yahay laba-iyo toban kun oo dollar labo waa mutuneelka jaranjarada oo kor iyo hoos oo qiimadiisa uu yahay afar kun oo dollar waa mutuneelka jaranjarada oo qiimihiisa uu yahay afar kun oo dollar saddex interlooga barxadda iyo weesaqaadka interlooga barxadda masaajidka iyo qaybtii qulataynka weysaqaadka intaasna waxuu noqonayaa shan kun oo dollar afar haanta biyaha haanta biyaha weysaqaadka iyo bambada ceelka biyaha ka soo qaadayso qiimadiisa waa saddex kun oo dollar haanta biyaha iyo bambada ceelka ka soo qaadaysa biyaha oo qiimadiisa yahay saddex kun qaybta shanaad ee u dambayso waa albaabadii orjinaalka ahaa oo ah kun iyo shan boqol oo dollar albaabadii masaajidka orjinaalka ahaa oo qiimadiisa yahay kun iyo shan boqol dollar tootal ahaan markii laysku daraa waa labaatan iyo shan kun iyo shan boqol oo dollar